فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawana waxaad ku dhegaysan doontaan in ka badan toddobaatan askari oo lagu dilay dagaallo culus oo mujaahidiinta ay ku ekeeyeen saldhigyo ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa jubbaland ay ku leeyihiin gobolka jubbada hoose faahfaahinta dagaalkaasi iyo war-saxaafadeed ka soo baxay mujaahidiinta ayaad ku maqli doontaan barnaamijka odayaasha jubbada hoose oo bogaadiyey soona dhoweeyey dagaalada maanta lagu qaaday ciidamada shisheeyaha ku daaban qaar ka mid ah odayaasha oo warbaahinta alfurqaan la hadlay ayaad maqli doontaan korneyl ciidan oo aan ka waraysanay dagaaladii cuslaa ee maanta dhacay iyo istaraatiijiyada dhulka lagu dagaalamay xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka oo weerar afka ah ku qaaday guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiyaha gobolka banaadir kulan xildhibaanada qaar ay ku yeesheen muqdisho iyo wixii ka soo baxay ayaad maqli doontaan machadka faalooda arrimaha jamaacaadka jihaadiga ah oo soo saaray daraasad ballaaran oo la xiriirta aragtida jaamacaadka jihaadiga ah ee maamulka iyo dowladnimada ah falanqaynta daraasadaasi ayaannu idiin haynaa tafaasiil la xiriirta boobka turkiga ee kheyraadka badda soomaaliya xubinta caafimaadka wararkii ugu dambeeyey caalamka iyo kumanaan ka tirsan ciidamada itoobiya oo xadbeenaadka ka soo gudbay si ay u soo galbiyaan ciidamada itoobiya ee maxaas ka baxaya ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijkeena waa mar kale iyo dhuuxa هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa toddobiyo tobanka bisha muxaram sanada kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriga aan ku bilowno barnaamijka in ka badan toddobaatan askari ayaa lagu dilay dagaalo culus oo mujaahidiinta ay ku ekeeyeen saldhigyo ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa jubbaland ay ku leeyihiin gobolka jubbada hoose mujaahidiinta ayaa howlgalladaasi war-saxaafadeed ka soo saaray waxaana war-saxaafadeedka siduu u qornaa noogu soo jeedinaya waryaheena salmaan axmed waad mahadsan tahay goordhow taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo saaray war-saxaafadeed rasmi ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay dagaaladii safka ballaarnaa ee maanta ka dhacay saldhigyo ciidan oo ku yaala galbeedka magaalada kismaayo kaasoo ciwaan looga dhigay cagmarinta saldhigyada murtadiinta ee jubbada hoose lix iyo tobanka muxaram kun afar boqol afartan iyo lix hijriya oo waafaqsan labaiyo labaatanka julaay labada kun labaatan iyo afarta ciidamada mujaahidiintu waxay saako isniin ah weeraro cagmarina ku qaadeen saddex saldhig oo ay murtadiintu ku leeyihiin deegaano ka mid a wilaayada jubbada hoose saddexda saldhig ay mujaahidiintu weerareen ayaa kala ah saldhigga deegaanka harboole oo sagaashan kilomitir waqooyi galbeed uga beegan kismaayo saldhigga deegaanka buulaxaaji oo siddeetan kilomitir koonfur galbeed uga beegan kismaayo iyo saldhigga miido oo sagaashan iyo shan kilomitir waqooyi galbeed uga beegan magaalada kismaayo saddexda saldhig ee ay mujaahidiintu cagta mariyeen waxaa ku kala sugnaa ciidamo murtadiin ah oo isugu jira waxa loogu yeero federaalka iyo kuwa jubbaland ciidamada murtadiinta ee ku sugnaa saldhigyada saddexda ah ee la weeraray waxay gaarayeen laba kun iyo shan boqol oo askari kuwaas oo qayb ka ahaa duulaanka ashahaadola dirarka ay saliibiyiinta iyo murtadiintu ku soo qaadeen dalka iyo dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah dagaalka waxaa qayb ka ahaa diyaaradaha saliibiyiinta kuwaasoo hawada ka taageerayay murtadiinta balse allah fadligiis mujaahidiinta ayaa ku taqadumay difaacyada cadowga war-saxaafadeedka oo sii socda waxaa lagu yidhi dagaal kadib mujaahidiintu waxay allah fadligiis si buuxda ula wareegeen saddexdii saldhig ay murtadiintu kaga sugnaayeen deegaanada harboole miido iyo buulaxaaji dhinaca kale ciidamada mujaahidiinta ayaa kamiin u dhigay murtadiin gurmad ahaa oo marayey deegaanada yoonto iyo cabdalla biroole ee duleedka kismaayo khasaare xooggan ayaa cadowga lagu gaarsiiyey weerarada cagmarinta ah ee ka kala dhacay harboole miido buulaxaaji iyo kimiinada ka kala dhacay deegaanada yoonto iyo cabdalla biroole dhimashada horedhaca ee cadowga la gaarsiiyey waa toddobaatan iyo kow murtad oo lagu dilay weerarada cagmarinta iyo kimiinada lagu beegsaday gurmadka waxaa kale oo jira dhaawac intaas ka badan cadowga goobta dagaalka lagu dilay iyo kuwa lagu dhaawacay waxaa ka mid ahaa saraakiil iyo mas-uuliyiin muhiim u ahaa dagaalka ashahadala dirarka ah ay saliibiyiintu ka wadaan soomaaliya kuwaasoo ay rasaasta mujaahidiintu haleeshay waxaa sidoo kale cadowga laga qabtay maxaabiis dagaal oo hadda ku jira gacanta mujaahidiinta sidoo kale mujaahidiintu waxay dagaalka kula wareegeen gaadiid hub iyo saanad ciidan oo cadowga laga khaniimaystay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ballan ku qaadayaan inay sii wadi doonaan jihaadka ka dhanka isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabrilfyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyiga soomaaliyeed ka saarayaan cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya ugu sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا cudwaana إلا على الظالمين ayaa lagu soo khatimay war-saxaafadeedka ka soo baxay taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo lagu faahfaahiyey khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaaladii maanta ka dhacay qaybo ka mida gobolka jubbada hoose laguna qaaday saldhigyada ciidanka maamulka jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka ay ku lahaayeen deegaanada kale ah buulaxaaji miido iyo harboole docda kale odayaasha jubbada hoose ayaa bogaadiyey soona dhoweeyey dagaalada maanta lagu qaaday ciidamada shisheeyaha ku daaban waryaheena cali aadan ayaa waraystay qaar ka mid a odayaasha alxamdu lilaah alxamdu lilaah ilaahi subxaana wa tacala waan mahad celinaynaa saake weerarka ka dhacay buulaxaaji harboole iyo miido aad baan ugu faraxsannahay waa u riyaaqnay waana u ducaynay mujaahidiinta guusha maanta ay ka dhaliyaan gobolka jubbada hoose waa waxaan weli hore taariikhda alloo arkana maanta ku dhacday gaaladii iyo murtadiintooda iyo kooxda axmed madoobe ilaahay ha barakeeyo waxaan leenahay ilaahay ha jiseeyo ilaahay ha xafido waxaan leenahay waxa ilaahay a u mahadanaynaa maanta wax meesha ka dhacay waa mid laga sheekeeyo waa midna farax gelisay waa mid aad ugu riyaaqnay waa mid ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu mahad celinayno waay waxaa ugu mahad celinaynaa in shaa allahu amiirkan guud abuu cubeeda ilaahay ha xafido iyo mujaahidiinta dhammaan iyo saraakiisha xarakado dhammaan gaar ahaan jeeshkii maanta ka dhigay taariikh lama iloobaan ku dhuftay calaacal wax ma taro maanta ay taagan tahay iska jiraana leenahay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu alxamdu lilaah uma alxamdu lilaah alxamdu lilah ilaah ayaa ku mahadsan saakina soo gaarsiiyey iyadoo aan joogno bakhtiyo fara badan iyo maxaladhahayey iyo dhaawacyo fara badan iyo farxad fara badan iyo argagax oo ku dhacay ciidamada jubbaland oo uu keenay axmed madoobe dhulkii islaamka u maamulayay hadday isdhahayeen islaamkii meeshii waa ka tegay goobihii waa laidiin baneeyey insha allah waxaan sugayna waxay jawaabta saa ka timid ilaah ayaan ku mahadsan uma mujaahidiinta ayaan ku mahadsan iyo xarakatu shabaab mujaahidiin hogaankeeda kan ugu sarreeyo iyo intii soo tadbiiqisay oo soo diyaarisay in gaalada saaka uu ku dhaco silsaalkaas aadka u weyn saddexdii goobood oo ay kaga sugnaayeen dhulka islaamkana laga bixiyey marka waxaan leenahay tillaabada tan xigto iyo tan xigi doonto insha allah waxay noqon doontaa midaan midka sii daran marka awalan waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed si guud meel walba ay joogto waxa ay arkayaan amba ay maqli jireen waxay maanta arkayaan ayaa maxaladahay ka sokayso oo ka soko martay waxay arki jireen gobollada dhexe sida galgaduud waxyaabaha ka dhacayo amba mudug oo ay maqli jireen iclaamka ay ka maqli jireen maanta waxaan u malaynaa reer jubbada hoose way la taallaa ninkii hadda dheehan kara amba tegi karo ama meel maxaladahay baraha bulshada uu ka shaqaynaya joogo wuu dareemayaa wuuna arkayaa ka soo baxa safka gaalada safka islaamkan insha allah soo ajiiba haadaa آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وحواية وحان فيلين وحان كحساب تبين نواية إن إلهي سبحانه قادر كأكلب rido oo tashigooda uu ahaaday in ilaahay diinkiisa la burburiyo waxaa xaqiiqa inay ayaga ilaahay uu burburiyey waxaana leenaha haddii ilaah yidhaha insha allah walaalihii meeshaas ilaahay subxaana qaadirka ku oobsado shahaadadooda allaha ka aqbalo nimankaas gaaladana ilaahay subxaana qaadirka meesha uu u ballanqaado waa tageen xaqiiqo waaye waxaan isdhihi karnaa maanta nin walba oo muslim ah ama nin walba oo wax fahmaya wuu dareemi karaa maanta broblem ka jiro nimankaas xaqiiqo waaye waxay hadda ku talagaleen inay ilaahay kitaabkiisa burburiyaan ayagaana baaba'ay soomaalidana waxay tidhaahaan ninkii dhoof ku yimid aa geerida dhibaysaa xaqiiqo waaye nimankan diyaaraa la soo saaray kismaayaa la keenay waxaa la yidhi waddankaanaad qabanaysiinaa layidhi afmadow iyo kismaayaha laysku furo xaqiiqo waaye waxaad dareemi kartiin ayaga inay meesha ku baabeen marka waxaan leenaha haddii ilaah yidhi xasan guurguurta ilmaha yaryarka uu soo macnaha mar walba uu naftooda haligaayo ha iska daayo wiilashaas wiila soomaaliyeed waaye xaqiiqo waaye qof walbo waxaa heli kartaa maanta kitaabka ilaahay inaad garab istaagto oo ay kitaabka ilaahay u nusrayso ha ku dhimanin gaalnimo adoo muslim arkaa ilaahayna wuxuu leeyahay walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun waxaan idiin ballanqaadaynaa wiilashiina haddii ay xiriir soo sameeyaan inaan annaga maamulka dowladda islaamka u tegeyno xiriirna idinkaga raadinayno wixiinana ladiin beesaynaayo ilaahay subxaana qaadirkana aa u dhowaanaysiin qof walbana soo xuruu noolaadhaha marka waxaad leenaha haddii ilaah yidhaah بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم إلهي يا مهد إسكاله allihii saaka nagu soo waabariisiiyey saddexdii saldhig ugu weynaa ee jubbaland oo ilaahay ku xasuuqay murtadiin oo laga soo aruuriyey meelahaas aad baan ugu faraxsannahay maxaa yeelay waa niman loo keenay inay shareecada islaamka la dagaalamaan allah mahadiisana ilaahay baa naga guulaysiiyey maxaa yeelay dalkan islaama iska leh dal soomaaliyeed waay dal oo in shareecadaas islaam waxaan ka ahayn ma lagu dhaqaayo maraykan iyo xulufadiisaba yaynaga aqlan badanina dalkan soomaaliya iska leh dal waa dal muslim yaana ku baabi'ina waxaana leeyahay waalidiintii dhalay wiilashiina qabsada meeshii ku baaba'aya meelay ka saayaan ma ahe dalka ka qabsada wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
hagaag korneel cabdulqaadir axmed nuur oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidanka ayaan ka waraysanay dagaaladii cuslaa ee maanta dhacay isagoo sharaxaad ka bixiya istaraatiijiyada meelaha lagu dagaalamay bismillahi alxamdulilah aniga dhulka koley waan aqaanaa aniga bulxaaji ilaa iyo gudmiduhu ilaa iyo xuduudka ceelwaaq ilaa balexaawo ilaa doolow waan aqaanaa waa dhulkii dee ciidamada soomaaliya markii dowladda imtixaankaas ay jirtay ay difaaciyada ka geli jireen oo dowladahan kenya iyo etoobiya laga ilaalin jiray kenya macnaba ma lahayn oo maxamed siyaad barre wuxuu uga yiri markii dagaalka seven seven aan kasoo laabanno hal urur oo islaama oo islaan garo wadata mudiraya oo akitanada waxba mayna ka ahayn laakiin etoobiya wixii horarka ah ee waddanka laga hortaagnaa marka dhulkaasi dhul istaraatiiji ah oo laba qaab ahaan waay qaybtan bidixood buulxaaji iyo butamadow maarata cirifka saara dhul biyana le dhirna le dhul kaymaa oo special oo cagaaran waaye dhulkan midigta ah oo hadda eh, maarata xagga mido iyo dhankaana xoogay dhuxuleyda ay dhirta ka jareen oo selatis ay hadda banaana ka dhigeen laakiin dhulkaasi bidixda waa dhul istaraatiiji oo special ah yaa ku guulaysan karaya markay joogto inay ku dagaalamaan dhul noocaas oo kale ah ciidamo isku arkay inay yihiin ciidamo nidaami ah oo meel la dejiyey iyo ciidamo ee u dagaalamaya dagaalka gorillaha ee sida haddaba ee saaka dhacday oo al-shabaab ay ee, weerarka ugu qaadeen ciidanka jubbaland waxaa ku guulaysanayaa cidda markasta eh, iyadu weerarka qaadaysa bini aadanka dabeecad ahaan waxaa ku adag in la yidhaahdo waxaan soo ordayay sug oo fadhi halkan laakiin haddii la yidhaahdo orod oo waxaan ka dultag u ordayuu ku dhacayaa oo ka dultagaya dabeecad ahaan wey oo bini aadamku ka sameeyo la tijaabiyey tajrubo lagu sameeyey Eh, waxaa kale dad maaragtay sheeganaya inay yihiin dawlad oo difaacyo qodanaya oo meel degaya iyo dad jabhada oo duur ku jiro oo ayagu ku dhufoo ka dhaqaaq iyo isticmaalaya gurila fighting denbury waxaa adkaanaya dadka gurilaha oo maaragtay gu- kaymaha ku jiro oo ku dhufoo ka dhaaqa isticmaalhaya kuwan eh, markay wax isu keenaan oo meel degaan oo maaragtay wax sameeyaanba waxaa dhacaysa in laga qaato waxay meesha keeneen gaadiidka laga qaato sahayda laga qaato alaabta laga qaato waana qaacido ciidamada ay isticmaalaanba oo jabhadaha markii ay waayaan maaragtay cid taageertay iyo cid taakulayso ee laga xiro taakulaynta oo adduunku wuxuu noqotay in kusoo rogo waxaa ka dhexeeya ayaga iyo waxa kasoo horjeeda cadowga waxay haystaan oo sahayda ayaa sahay u ah rasaasooda rasaaso ah gaaiskooda ah, gaaisu ah waxay ku xisaabtamaanba waa waxay kuwan haystaan way ka qaataan sembery marka mar kasta waxaa khasaare eh, maaragtay la kulma dadka meesha degan oo maaragtay dawladda sheeganaya oo difaacyada qoto oo meesha degan oo lasoo weeraray ayaa mar walba khasaaruhu ku badan yahay guushana sembery waxay raacdaa dadka jabhadeynaya oo ku dhufoo ka dhaaqa isticmaalaya ayaa guusha raacdaa marka waa tahay qiimeyn noocee ah ayaa aqoonta militariga marka loo eego la siiyaa ee xero ama saddex xero oo la weeraray oo dhammaantood laga soo qaatay hub ee gaadiid maxaabiisna laga soo qabtay ee guusha noocaas ah ee maxay ku qiimeysan tahay xagga aqoonta militariga marka loo eego niyo hadee waa meesha u dambeysay waaye xeryo oo saddex ciidan ah oo meel deganaa oo saddexdiiba la gacan mariyey waxay haysteenna laga qaatay waa wixii u dambeeyey oo macnaha tallaaba ah oo ciidan uu samayn lahaa wey ama lagu samayn lahaa ciidan meel degan maxaad is leedahay laba kun iyo shan boqol oo askari laakiin ma yara ciidankii saaka la weeraray ee tiradooda intaas bay gaaraysay in haddana ee hub laga qaato maxaabiis laga qabsado xeryaheena ee lagala wareego maxay ku dhici kartaa waxay ku dhici kartaa de in laga awood beriyo oo la jiiro oo difaacyadii la jabsado oo ciidankii maarata cagta la mariyo oo la dul maro ayay ku dhici kartaa in maaratay maxaabiis laga qabsado xerihii laga qabsado gaadidki laga qabsado xoog baa loo sheegtaa la dhihi karta waa loo xog sheegta we fadeexad intee la-eg bay ku noqonaysaa maamulka jubbaland dowladaha hubka bixiyey tusaale ahaan maraykanka oo kale ciidanka waxbuu ka qalabeeyey dowlado kale ayaa jira oo imaaraadka carabtu ay ka mid yihiin hubkii iyo tababarkii iyo juhdigii iyo dhaqaalihii ciidanka lagu bixiyey in hal bacaad lagu lisay ay noqdaan arrintaas maxay u dhimaysaa nidaamka kismaayo ne waxaas wax dana oo ay ka leeyihiin in dad la laayo iyo in dad cagta la mariyo midna ma jiraan dadkan ayaga kismaayo iska daaya kuwaan ka shar ka sarreeya oo dowladda federaalka sheeganaya dad inta daldalaan oo xeryo geeyaan baa caws weyne cagta lasoo mariyey ku kalaa la mariyey ku kalaa la mariyey dadkan caruurihii dadku dhaleen oo n o lagu soo qaadanayo oo gaalooyinka lacag looga qaadanayo oo la daldalayo oo duur la geynayo oo la laynayo wax dana kaleyihiin yaabay kaleyihiin midna ma jiro dowladihii kale oo maarata wixii siinaya waxay leeyihin dagaal baan galeen lacaga noo soo dira macnaha dadka waagi qaxootiga injooyaa taama inta la samaysta raashin lagu qaadan jiray iyo kaarar laakiin hadda waxaa horumar waxaa la gaaray in dadkiiba maarata hadda laga dhigo in ayagii laga shaqaysto qaxootigii wixii inta laga dalaco dadkii la isticmaalo oo la yidhaahdo maarata shaqaan qabane ee lacaga soo diro oo dowladaha hadda adduunka lacag looga qaato hadda halkaasi marayaan wax dan ay ka leeyihiin iyo wax aabo ay ka leeyihiin dadkaan dhamaadayna ma laha ceeb iyo fadeexana dan kama leh oo dad xishoonaya maaha waayo qofku markuu qof damiir la yahay oo isagu maaragtay danihiisa u socdo oo isagu dalkiisa iyo dadkiisa ka naxaya ayaa ceeb wax ka dhintaa laakiin qof la daba taagan yahay oo lagu shaqaysanayo oo laleeyahay maarata waxaas iyo waxaas qabo saas iyo saas iyo halkaas aad taan waxaan same inji oo ah isaga dhanba oo maaragtay qandaraasyo qaadanaya wax dan oo kaleeyahay iyo wax ceeba oo karayso midna ma jiraan soo ceeb karayso etoobiya iyo kenya waddanka lama keeneen oo maaragtay hadda maanta soomaaliya mayna ka taliyeen oo ogta etoobiyana inay hadda badda caseed nailadaa waan qaatay anaa leh oo laga kari leeyahay ilaa iyo meesha la yidhaahdo jubbaland qaybta gedo ilaa iyo badda casna ay hadda sheeganaysa ku jirto oo goolkiila gooladii oo dhan baydhabo ha noqoto hiiraan ha noqoto kulli dhammaan in soomaaliya ba ay leedahay annagaaba amniga boqolkiiba lixdan taliyaha ciidamada etoobiya malan dhegeysanaya idaacadda wuxuu yidhi annaga mas-uulka amniga soomaaliya boqolkiiba lixdan haddaan ka baxnana nimankaasaa gacanta ku dhiga ayuu yidhi marka waddankiiba halkaasu hadda maraya wat marka nin baa laga hayaa sagaaro sow ima barato maxaa wax looga baran layahay bay kula tahay caqabadahaas aad sheegtay ciidamadan mar walba furimaha ku dhammaanaya iyo dee ciidamadan shisheeye qudhooda sababta ay isaga soo hormarinayaan ciidamada soomaalida ah iyaga oo ka mushaar badan weliba
ninka yidhi sagaara soo ima barato aadan cali baa lalii jiray abtigay buu ahaa nin geel badan buu ahaa marka galab kasta markuu geela ka horbaxaya ay carari jirtay oo waxay sagaaradda iyadu inuu ninku xoolo leeyahay in kale ma kala taqaane marka wuxuu yidhi war sagaara soo ima barato inaan aadan cali oo geel leho sagaara aan u baahnayn soo ima bartidi marka horta saasay maamaada ku baxday marka nimankaani niman waxa weeye markaan xaqiiqada kuu sheego hal qarni ama nusqarni adiga hal qarni baan dhihi karaa ayaa la diyaarinaya oo waxaa lagu bixinayay juhdi waxaa lagu bixinaya kharash soomaaliya sidii dad ajinabi ah oo calooshoodu shaqaystayaala oo la shaqeeya dalalka deriska iyo kuwa dibadda ee duulaanka soomaaliya ku ah oo doonaya soomaaliya dib dambe dawladda inay uga dhalan oo waagii intuu qaybiyey soomaaliya shanta uu qaybiyey labadii soo hartay oo xornimay qaatay la yidhi oo wax horan ayna jirin ayna madax banaanayne dalalkii xukumi jiray dastuurkoodii iyo nidaamkoodii ku shaqaynayay intii yarayd baa haddana laga damiyey oo shan dawladood baa loo dhisay dad ajinabi ah oo dibadaha laga keenay oo basaboorro wata oo jaawaasiis ah oo dibadaha ka yimid baa loo dhiibay oo madaxweyneyaalka ah oo taliyayaal ciidanka ah oo baarlamaanka ah oo dalkii oo dhan in maaragtay la dalal rogaa la rabaa ciidan ahaan iyo siyaasad ahaan iyo diin ahaanba marka dadkaani dad maaragtay waxaas ku daalaya iyo wax dan kale midna maa ilaa ama la laayo ama ay dalka ka cararaan oo naftooda ay la fakadaan wax xishoonaya iyo wax waxaan dan kale midna maaha gaalana kama daalayso oo ilaahay baa noo sheegay inay bixinayaan xoolahooda kadibna ay khasaarahayaan kadibna ay shallaytoonayaan kadibna ilaahay cadaabka uu maarata ku kulminaya ilaahay baa sheegay marka tii un bay hayaan oo waddadii bay hadda ku socdaan kuwaanina waa kuwadda calooshooda shaqaystayaala oo maaragtay jawaasiista oo dalalka dibadaha laga soo diray oo lacag lagu bixiyay hal sano ama maaragtay konton sano ama boqol sanoba la diyaarinayay oo wadankan loo soo diray oo inay soomaaliya burburiyaan oo maadaama soomaaliya lahaa boqol kiiba boqol waa muslim maadaama yihiin dad baasu shadiid oo dagaalada aad maaragtay dad adaga oo ay ogaadeen gaaladu ilaa dagaalkii ilaahay adduunka ilaa abtanow intaas ay daraasaad ku samaynayeen qorshe fog waaye qorshahan qorshe dhow oo hadda la abaabulay ma aha marka dadkaan fulinayana waa dad dee lasoo diyaariyey oo kharash iyo maskax intaba lagu soo bixiyeyba هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
markana gobolka hiiraan ciidamo aad u badan oo itoobiyaan ah ayaa ka soo tallaabay xadbeenaadka ay wadaagaan soomaaliya iyo itoobiya gaar ahaan dhanka xiga feerfeer ciidankan ayaa ku socda waddada laamiga ah iyagoo ka hor inta aysan feerfeer ka soo gudbin la kulmay maamulka deegaankaasi waxaana saraakiisha ciidamada itoobiya ay sheegeen in ay soo galbinayaan ciidamada itoobiya ee ku sugan degmada maxas kuwaas oo lagu wado in muddo toddobaad ah ay ku faaruujiyaan degmadaasi sida laga soo xigtay saraakiisha itoobiya ee la kulmay maamulka feerfeer ciidamadan ayaa ka badan shan kun waxaana ay maamulka ka codsadeen in la raaciyo dad dhulyaqaan ah iyagoo sheega inay ka baqayaan in waddada ay kula kulmaan dagaal kaga yimaada dhanka xarakada shabaabul mujaahidiin هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
hagaag markaana dhegaystayaal ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa isku soo duway oo noo soo jeedinaya waryaheena cabdiraxmaan beder maxamed daahir aad baad u mahadsan tahay waxaa soo baxaysa fadiixad sheegaysa in diyaaradda xabashida ee ethoobiyan airline ay si qasab ah uga reebtay gabar soomaaliyeed oo ku qorneyd duulimaadka it saddex boqol iyo soddon aadis ababa to nairobi waxaana baraha bulshada qabsaday muuqaal la arkayay gabadha oo sheegaysa nin wasiir ahi la fadhiisiiyey booskeedii ama kursigeedii taasoo sababtay in gabadhu carooto muuqaalkan oo uu duubay waryo kenyaatiya oo lagu magacaabo waxa uu bannaanka soo dhigay xaqiiqada cunsuriyeed ee shirkadda ethoobiyan airline qoraal ay barta facebooka ku beesay shirkaddu waxay muuqaalkaasi ku sheegtay beenaabuur iyadoo islamarkaana tibaaxday inay jiraan saddex qof oo duu diiwaangelintu ka buuxsantay halkaasoo laba ka mid ay sukuritigu saareen dad badan ayaa isweydiinaya sidee gabadhu ku soo fuushay diyaaradda oo ay ku soo dhaaftay baratikolka haddii aanay ku qornayn ama uu dhicin waxa loo yaqaano olfa bokin si kastaba ha ahaatee dadka soomaaliyeed ayaanan lahayn diyaarad gaar u ah waddankooda oo ay raacaan tirada shuhaadada reer khaza oo gaartay soddon iyo sagaal kun oo shuhaado ah iyo howlgal ballaaran oo ay ciidamada yuhuudda ku qaadeen magaalada khanyunis howlgalkii ay saaki ciidamada yuhuuddu ka bilaabeen magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza waxay dhimashada dadka maraysaa in ka badan konton ruux iyadoo marba marka ka dambeysa ay dhimashadu sii kordhayso waxaana saacadaha soo socda suuragal ah in ciidamada yuhuuddu ay geystaan xasuuqyo kuwaani ka daran ciidanka sahaynada ayaana sidaanba horey u sheegnay dadka deegaanka ku amray inay halkaas iskaga qaxaan islamarkaana yaadan dhanka deegaanka almawaasi agaasimaha isbitaalada caafimaadka ee marinka khaza waxa uu sheegay in muddo bilah aan daawooyin ama sahayo caafimaad aysan helin marinka waxuuna sidoo kale sheegay in isbitaalka naasir uu afar iyo labaatankii saace la soo dhaafay martigeliyey in ka badan afartan iyo shan ruux oo shuhaado ah waxuuna hadalkiisa sii raaciyey agaasimaha in ciidamada yuhuudda ay dhaawac dhammaystirayaan caruurta iyo waayeelada ku sugan marinka si ay cadaadis u saaraan kooxda muqaawamada ciidamada yuhuuddu waxay duqeyn xoogan oo xagga cirka ay ku beegsadeen mid ka mid ah taawarada ku yaala ceenujaaluud ee xirada nuseyraad waxaana duqeyntaasi ka dhashay khasaara iskugu jira dhimasho iyo dhaawac wasaaradda caafimaadka ee maamulka jiida khaza war ay soo saartay saacado ka hor waxay ku sheegtay in ciidamada yuhuudda ay ku kaceen in ka badan saddex dhacdo xasuuq wuxuushlimo ah afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay waxaana xasuuqyadaasi ku shahiday saddex iyo labaatan ruux halka ay ku dhaawacmeen sagaashan iyo kow ruux oo kale xasuuqyadan ayaana waxaa si isku mid ah u martigelinayay guud ahaan deegaanada ay ku nool yihiin dadka barakacyaasha ah tirada guud ee shuhaadada muslimiinta khaza tan iyo toddobadii oktoobar ee sanadkii tagay waxay maraysaa in ka badan soddon iyo sagaal kun iyo lix ruux halka ay dhaawacudana marayaan siddeetan iyo sagaal kun siddeed boqol toban iyo siddeed ruux oo kale waxaana mar walba suuragal ah inay kororto tirada dhimashadiiya dhaawaca maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada yuhuuddana si indhala-aana u beegsanayso dadka barakacyaasha ah hay-adda wanaag fadhiista xukuumadda kaabul oo gubtay qalab muusika oo gaaraya afartan iyo shan xabo hay-adda wanaag fadhiista iyo xumaan reebista imaaradda islaamiga afghanistan ayaa bilowday inay uruudhisa qalabka muusikada heesaha lagu tumo si bulshada looga badbaadiyo fisqiga ee wadaan xumaan falayaasha gobolka waqooyi bari ee badakshan ayaa laga soo uruuriyey ilaa iyo afartan iyo shan qalabka muusikada ah kuwaasoo dab la qabadsiiyey samiixullaahi soroosh oo ka mid ah xubnaha hay-adda wanaag fadhiista ee gobolka badakshan waxauu tilmaamay inay qalabkani ka soo qaadeen degmooyinka kala duwan ee gobolkaasi dadka laga soo qaaday agabyada heesaha lagu tumo ayaanan wax xarag ah la kulmin toddobaadkii aynu soo dhaafnay sidaasi la mid ah waxaa gobolka saraa'iibul laga soo uruuriyey ilaa iyo boqol agab oo kuwa muusigada ah tan iyo intii xilka la wareegtay xukuumadda islaamiga afghanistan waxaa la mamnuucay dhegeysiga heesaha muusikada leh waxayna imaarada bilowday tadbiiqinta shareecada islaamka joe baiden oo ku dhawaaqay inuu iskaga haray tartanka doorashooyinka madaxtinimada dalka mareykanka kadib cadaadisyo maxalli ah oo uu la kulmay joe baiden madaxweynaha mareykanka ayuu iclaamiyey inuu iskaga haray tartanka doorashooyinka madaxtinimada waddankaasi baiden ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay inuusan taraam la tartami doonin bisha nofembar ee soo socta baiden oo aan sheegin sababtuu isku casilay ayaa ku faanayn isagoo ilaalinaya masaalixda mareykanka iyo midda xisbiga dimuqraadiga uu go-aansaday inuu tartanka iskaga haro hogaamiyaha cajuuska ee mareykanka ayaa taageero muujiyey kamaala heris oo ah ku-xigeenkiisa taraam oo khudbad jeediyey saacada kadib iscasilaada baiden ayaa sheegay inuu ka adkaani doono kamaala haris oo uu ku sifeeyey mid aad u jilicsan baiden oo ah siddeetan iyo kow sano jir ayaa bishii juun ee lasoo dhaafay looga itaal-roonaaday doodii uu la galay taraam ee uu qabtay telefishinka c n n dibadbaxyo ballaaran oo ka dhacay magaalada iyo caasimadda ka dhigatay yahuudda ee talaabiib boqolaal dad yahuud ayaa iskugu soo baxay garoonka diyaaradaha ee bonqooriyoon ee magaalada talaabiib si ay u dalbadaan in lasoo gabagabeeyo heshiiska maxaabiis isdhaafsiga iyagoo dhanka kale ka soo horjeestay xukuumad ku sheega uu hogaamiyo netanyahu dadka banaanbaxyada dhigaya ayaa ugu baaqay netanyahu inuu saxiixo heshiiska lagu soo deenayo boqol iyo labaatan maxbuus oo yahuud ah oo ku jira gacanta kooxda falastiiniyiinta dadka banaanbaxyada dhigaya ayaana waxaa ka mid ahaa ehelada maxaabiista yahuudda ciidamo aad u badan oo booliiska yahuudda ka mid ah ayaa la soo dhoobay goobaha uu banaanbaxyada ka dhacayay kuwaasoo ku dadaalayay inay kala eriyaan dibadbaxyaasha sida uu sheegay kanaalka maamulka yahuudda ee kaana intaas ayaan caawa dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa wararka caalamka هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
hagaag mar kale waxaa maanta magaalada muqdisho kulan ku yeeshay xildhibaanada dowladda federaalka ah oo muddooyinkii dambe ay kulamadooda isku bedeleen buuq iyo gacanka hadal qaar ka mid a xildhibaanada maanta khudbadaha ka jeediya kulanka baarlamaanka ayaa eedeemo culus u jeediyey aadan madoobe oo ah guddoomiyahooda iyo yuusuf xuseen jimcaali madaane oo ah guddoomiyaha gobolka banaadir xildhibaan kooshin ayaa waxa uu aadan madoobe ku eedeeyey musuq maasuq iyo lunsashada hanti uu sheegay in loogu talagalay xildhibaanada ayna bil weliba lunsadaan lacag dhan labaatan iyo toddoba kun oo doolar oo loogu talagalay xildhibaanada dhintay balse waxaa markii uu halkaas marayay ka dhexgalay aadan madoobe sanadka aynu ku jirnaa waa laba kun iyo afar iyo labaatankii waa wax laga murugoodo in dagaalbeeleedyo ka sacdaan cidhif ilaa cidhif carriga soomaaliyeed u dhexeeya beelo walaalaa isdhalay wadadega waxaan aaminsanahay kalsooni darrada bulshada ka haysata dowladda maanta jirta qorshe la'aanta xallinta khilaafaadka iyo dib u heshiisiinta inay u sabab u tahay dhacdooyinka bulshooyinku ay isku laynayaan haddaan qodobo ka taabto waxyaabaha baarlamaanka iyo guddoonku ay ku guuldaraysteen waxay ku guuldaraysteen labadii sane ugu dambeeyey in kooramka baarlamaanka uu dhaafi waayo boqol iyo laba afartan iyo laba waxay furaan baarlamaan aan koors kooramkiisu dhammayn waxay maran habaabiyaan inta qof ee u codaysay sharciga tira aan jirinna ay shaaciyaan laba guddoonka baarlamaanku wuxuu haystay wuxuu caadaystay jebinta xeeroosaadka iyo dastuurka waxba kama soo qaado hadal jeedinta xildhibaanada taasoo sharaf tirtay karaamadii hay-addii ugu sarraysay waddanka guddoonku wuxuu ku tagri falay gunnooyinkii xildhibaanada waxay urursadaan bil kasta toddobiyo labaatan kun oo doolar oo loogu tala galay xildhibaankii dhintay in la siiyo maanta haddaad weydiisay intee halkaa ku dambaysayna waxaa lagu odhanayaa ma saabtankaas hayn ajintaha kuma jiro isteeda u galayna ajintaha ku noqo taas haddaa rabta isteeda loo galaya ajintihii aan ku fasaxnay waa ka baxday labaad waqtiga waa ka dhamaaday بكل الاحترام intii kaleba waa degaysanaysee boqolkan dollar marka lasoo qaado maxaa kuwa waxaan tagayaan dhegaysanayaa waa ka boodaya laba ma boqol hadlaynaa koorumka ma hadlayne waxaasnan kuma jirin macnaha inta kale waxaan u dhegaysanahay ajintii noo furnaaba ahaa laakiin ajaha kadaa haddaad ku baxdo markaa joojinaya mudana guddoomiye waa xasaanada xildhibaanada iyo karaama dilka xildhibaanada ma aha mid lagu gefeeyo waa mid aanu rabno inaanu ku toosino golaha shacabka oo golaha shacabku noqdo mid caawiya dowladda si aan iyaga laftooda aanu ula xisaabtano markaa mudana guddoomiye xaqiiqada in laysu sheego waa mid muhiima oo ku jirta shuruucda waxaynu halkan u fadhino wax waa kasoo ahaa horjeedsan waqtigan waa kaa karaa.
dhamaaday qofka kale u yeedh
maxaa iga dhammaaday maadan maya boqolka waan iska daynayaa haddaba aan sii wato waxay
qofka kale u yeedh toban daqiiqaan leeyahay ajintaha haddii laga baxo ajintaha haddii laga baxo annaga waa ka joojinaya qofkaas sidoo kale xildhibaan gamaadiid iyo jeesow ayaa iyagana u jawaabay madaalo oo ah guddoomiyaha dowladda federaalka ee gobolka banaadir iyagoona ku eedeeyey wax qabad la'aan iyo inuu galay howl aan tiisa ahayn
shalay markuu caytamay ninka la yidhaahdo madaala markuu caytamay haddaad warqad u qortay tidhaahd baarlamaankaad u gaftay haddaad tidhaahdo maanta annaga inta uguma hadasheen marka adaan na gabay mar haddaad adiga na gabtay marka annaga afkaayna inaan ku aan aan ku caano maalno madaale guddiga arrimaha gudaha iyo wasaaraddii waa uryeeraynaa waana weydiinaynaa sababta xildhibaanada isugu xadgudbo halkaasoo intuu soo joogsaday oo dad yaroo milaamiley soo aruursaday ayuu wuxuu leeyahay nacnacnacnacay xildhibaanada yidhahdeen lacagay rabaan maxay rabaan xildhibaan muxuu sheegayaa adeerow ninkii la yidhaahdo madaala ha arko madaxtooyada meesha laga soo galayo qaabdarrada ay qabto ha arko jidka sayidka ka leexdo ee madaxtooyada dusha ka mara qaabdarrada ay qabto iyo iyo sida asagay u egyihiin madaalay u egyihiin markaasu wuxuu rabaa xildhibaano la soo doortay xildhibaano la soo doortay inuu wax ka sheego xildhibaanadu xildhibaanadu
ninkan ha ha ilaba maya wax yar u harsan wadaa warkaa xildhibaano xildhibaanadu looma defi adiga karo taabanaysa dad kale ha ku sheegin adiga arrinta la sheego halkee xildhibaanada xildhibaanada looma defi karo nin saaxiibkeenu aad ugu fogaanayno runtii dadka aan isugu dhownahay oo guddoomiyaha gobolka ah oo si toosa xildhibaanada u bareeraya ayaan daawanayo o arkaayo sa- aad baan saaxiib u nahay runtii laakiin guddoomiyaha waxaan weydiinayaa saddex su-aalood waxaan ka hadalnay markuu leeyahay xildhibaan maxaa lagala tashanayaa dagaal maxaa lagala tashanayaa xildhibaan maxaan ku rahday nuucaasi nuucaas ah markuu leeyahay xildhibaan haloo tashta cid dhahday maba jirtaba maanan arag weli guddoomiyaha ma og tahay guddoomiyaha horta ma og tahay waxaan sheegayaa guddoomiyaha gobolka inoo jawaabayo ma og tahay in xildhibaanada ay shaqadoodu tahay tilmaamidda iyo sheegidda dhaliilaha jira iyo waxa laga gaabiyey shaqadu inay tahay ma og tahay adiguna shaqadaada aysan ahayn inaad xildhibaan la xisaabtamaya xukuumaddii iyo korjoogtayntu ku lahaa inaad u jawaabto inay shaqadaada intaas ma og tahay ajandaha ay ka mid tahay raalli noqo guddoomiye waxaan rabnaa dadku inay shaqadooda gartaan xildhibaanada waxyaalaha xasaasiyaadka ah.
tahay intaa iyo koowaad niyow hal laba daqiiqo u dar waa saaxiib laba daqiiqo waa ma haysan aniga ma haysan raalli noqo xildhibaanadu waa badan yihiin tobankiis qofkii toban dagii dhamaysto waa xad- maanta wax loogu madalayo raalli aada guddoomiye qodobka qodobka ugu dambeeya kusoo gabagabaynaya waxaa weeye laba daqiiqa hal daqiiqa ku- ku wax waa u dhamaatay haa, maasha allah okay mudan mudane guddoomiye waxaa kaloo jira xildhibaanka ha loo yeero mudane guddoomiye waxaa kaloo jira ajandaha inoogu jiray nolosha shacabka ay ku sugan yihiin ma ogsoonahay koontarooladan in dadkii saraakiisha dowladda u shaqaynayo shaqaalaha kala duwan ahaa baabuurkiisa taargidiisa sawirkiisa moobeyl shaksi looga qaadayo koontaroolada ma ogsoonahay maxaa sababay arrinkaas ninkaa markuu gaariga soo gadanayay baleed dhabarkiis waa diiwaan gashan yahay raalli ahaa waa diiwaanka sharci taableeliyar in koontaroolada iyo lagu huweeyo ayaa ka sii wanaagsan arrinka asiga waa khatar dadka wixii gaarana ciidamada iyo dowladda ka mas-uula waad mahadsantihin
إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa tahay dhegaystayaal warbaahinta alfurqaan ayaad nagala socotaan waxaan ku guda jirnaa barnaamijka dhuuxa qodobo kale ayaa nagu soo maqan waxaana ka mid ah macad ka faalooda arrimaha jaamacaadka jihaadiga ah oo soo saaray daraasad ballaaran oo la xiriirta aragtida jaamacaadka jihaadiga ah ee maamulka iyo dowladnimada iyo tafaasiil la xiriirta boobka turkiga ee kheyraadka badda soomaaliya balse markaan kusoo dhowaada xalqada sagaashan iyo toddobaad ee xubinta caafimaadka waxaa noo soo jeedinaya دكتور قرح عبد القادر او كمدان دكاتره الصوماليه أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا دكتور waa maxay xanuunka loo yaqaano hyperlipidemia بسم الله الرحمن الرحيم hyperlipidemia sidaa dareemaysid hyper kelimadaasi waa wax waa xadkii wax ka gudba waay oo zaa-iday ama batay libidna waa dufan emiyana waa dhiigii marka waa dufankii xayrtii ku jirtay ama dufankii ku jiro aada xaduudii lagu tagala dhaafo waay caafimaad ahaana waxaa lagu qaxaa waa is abnormally elevated of any or all lipids or lipoproteins in the blood waa inay kacaan si caadiga ka baxsan qayb kamida ama kulligoodba liboprotiinada loo yaqaano oo dhiiga ku sugan in ka badan kacaan macnaha intii laga rabay marka waxaa loo qaybshaa laba loo qaybshaa mid waxaa la dhahaa hyper cholesterolemia oo ah inay kacaan dufanada loo yaqaano ama duxda loo yaqaano way badan yihiin h d l l d l way badan yihiin macnaha ilaa shanaa la sheegaa midna waxaa loo yaqaanaa hyper triglyceremia oo ah glyceride emia oo ah waa dufan kaloo laga helo noolaha intooda badan aada ugu badan waayo taasna inay badato labadoo dhiig ku bataan labadooda marka hadday bataan labadaba ay xad ka dhaafaan waxaa loo yaqaanaa hyper lipidemia waa cudurka maanta ka hadlayna marka waxaa loo kala saaraa hyper cholesterolemia iyo hyper triglyceremia marka waxyaalaha keeno waxaa loo kala saaraa mid genetic ah oo qofka inay mutation u ka dhacdo seelkiisa iyo waxyaalo kale other condition ama underlying cause loo yaqaan sida inuu qofka cayilan yahay fatty diet inuu qofku cuntooyin dufan ku badan uu cuno lack of exercise almiyata la-aan diabetes mellitus alcoholism qofka inuu cuno hyperthyroidism such drugs daawinka qaar ka mida nephrotic syndrome renal failure etc waa badan yihiin waxyaalahaasaa keena calaamadaha marka lagu garan karo qofkan inuu qabo hyperlipidemia waxaa kamid calaamadaha santhoma oo ah inuu qofka meelaha jilbaha ay baruur ka gasho maqaarkiisa hoosteeda santilasma baalasha indhaha oo kale inay baruur ka gasho markii cudurka marka uu xididada u xiran wuxuu la imaanaya calaamada loo yaqaano aan ka sheegayna sida cunuga chronic artery disease oo kale calaamadiisa waxaa kamid chest pain dyspnea fatigue calaamadahaas farada badan buu la imaanaya dyspnea uu la imaanaya marka calaamadiisi waxay soo baxdaa waa marka xididada uu xiro markii la baaraya cudurkaani kow u horeyso waa waxaa lagu baaraa clinical picture calaamadihii qof aad ku aragtay sidaan sheegaynay santelesma santhoma waxaa kaloo raacsaa libel profile in laga baaro triglycerics la baaro hdl kiisa la baaro hdl kiisa iyo ldl sida badan hdl inay badato oo dufanka isaga ah way fiican tahay ldl-ka xoogaa taasaa cudur noqonayso ama dhibaato keento cudurkan wuxuu leeyahay complication uu keenaa hadduu marka ay kacaan duxdan oo kaleeto ama colesterool u noqdo waxaa noqonaysaa wuxuu keeni karaa acute pancreatitis yani caabuq ku dhaca ganaca sida midka soo boodada degdeg ah iyo wuxuu keenaa cardiovascular disease xididada iyo beel iyo wadnahaba inay cudur uu ku dhaco iyo sababtaa sababtoo ah duxdan waxay geli doontaa ugu dambeyn xididada meelaha ugu muhiimsana wadnaha ka mid ah cudurkan daawadiisa markii waxaa loo qeybshaa lifestyle iyo pharmacotherapy lifestyle waxa waaye qofka inuu nolosha wax ka bedelo hadduu cayila inuu iscaateeyo hadduu cufan cunto dufan badan cuni jiray inuu yareeyo hadduu uu ahaa qof iska fadhiya inuu almiiteeyo cudurkan waxaan lagu daawaya pharmacotherapy daawo dhakhaatiir oo qoraan baa jirta oo lagu talagalay cholesteroolka noocyadiisaba kala duwan ba ha noqotee marka qof kastoo isku arko calaamadahan sida inay baalasha kaleeta ka gasho xayr inay jilbahoo kale ay ka galaan xayr maqaarka ka hoose u arko qofka asagaa intaysan calaamadaha ku bilaabin xidida xirka ah ama wadna xiranka ah waxaa u muhiimsan inuu imaado isbitaalka dhakhaatiirtana uu la wadaago assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaagka macadka faalowda arrimaha jamaacaadka jihaadiga ah ayaa soo saaray daraasad ballaaran oo la xiriirta aragtida jamaacaadka jihaadiga ah ee maamulka iyo dowladnimada salmaan axmed ayaa noo falanqeynaya macluumaadka ay xambaarsan tahay daraasadaasi waad mahadsan tahay walaalka macadka washington institute ee ka faallooda arrimaha la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada ahna macad taabacsan dowladda maraykanka kana shaqeeyaan mas-uuliyiin amerikaan ah oo qayb ka ah wasaaradaha dagaalka iyo arrimaha dibadda ayaa baahiyey daraasad ka kooban in ka badan boqol beej taasoo lagu gorfaynayo ee maamulka jamaacaadka jihaadiga ee daafaha caalamka iyo aragtidooda la xiriirta xukunka iyo dowladnimada daraasadda waxaa ciwaan looga dhigay jihadisty governancy and statecraft oo ah xukunka jihaadiga iyo fanniga dowladnimada waxaana qoray koox baarayaal ah oo qaarkood wax ka dhiga jaamacadaha siyaasadda iyo militariga ee dalka maraykanka dabcan baaxid welibana wuxuu daraasaddu ku leeyahay mowduuc gaar ah ilaa labiyo toban warbixin ama baaritaan ayaa qayb ka ah daraasadda waxaana ragga qorayaasha ah ee ugu caansan ka mid ah christopher anzelon oo ah macallin jaamacadeed iyo baare ka howlgala xarunta carolog ee taabacsan jaamacadda ciidanka badda ee maraykanka iyo sidoo kale matthew bamber iyo haweeneyda lagu magacaabo mart forland wasiim nasri iyo kuwo kale oo isugu jira siyaasiyiin falanqeeyayaal amni wariyaal iyo xubno ka tirsan dowladaha reer galbeedka iyo hay-adahooda horedhaca diraasadda waxay tilmaamaysaa in wixii ka dambeeyey weeraradii kow iyo tobanka sebteembar ay sii xoogaysteen taxadiyada amni ee wajahaya reer galbeedka labaatankii sane ee lasoo dhaafayna ay muuqatay in furuucda alqaacida qaarkood sida faracyada yemen qaradwekaha hindiya iyo soomaaliyaba ay xoogga saareen sidii loo dhisi lahaa hannaan maamul oo islaami ah oo daboolaya baahida dadweynaha waxay daraasaddu xoogga saaraysaa soona ibraasinaysaa in jamaacaadka jihaadiga aanay hawshooda ahayn keliya dagaalka iyo dhiigbixinta cidda ay ishayaan laakiin ay yihiin dad leh aragti dowladnimo iyo maamul daraasadda ayaana soo qaadanaysa tusaalooyin muujinaya hab maamulka jamaacaadka jihaadiga waxaana tusaalooyinkaasi ka mid a xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dhul ballaaran oo ka mid a bartamaha iyo koonfurta soomaaliya ka hirgelisay nidaamka wilaayaadka islaamiga oo shaqaynaya in ka badan shan iyo toban sano oo xiriir ah daraasaddan cusub ee uu baahiyey macadka washington institute ayaa u muuqata mid maraykanka iyo si guud sunnaaculqaraarka reer galbeedka siinaysa mafhuum la xiriira aragtida maamul ay aaminsan yihiin jamaacaadka jihaadiga ah marka meelaha qaar waxay daraasaddu tilmaamaysaa xaqaa'iq rasmi ah oo aanay jeclaysanaynin warbaahinta reer galbeedka iyo madaxda ku daaban shisheeyaha ee ka taliya qaybo ka mid a caalamka islaamka laakiin way ku qasban yihiin oo waxay doonayaan in madaxdooda ay ogaadaan aragtida rasmiga jamaacaadkan si ay iyaguna u qaataan go'aan curyaamin ah oo looga hortegayo hanaqaadka jamaacaadka jihaadiga iyo maamulada islaamiga ah insha allah waxaan wararka iyo barnaamijyada soo socda kusoo gudbin doonaa qayb ka mid a nuxurka daraasadan gaar ahaan tan la xiriirta soomaaliya iyo maamulka wilaayaadka islaamiga ah taasoo uu qoray qoraaga lagu magacaabo christopher anzelon ciwaanna looga dhigay dib u eegis ku saabsan khalfiyadda dambe iyo mustaqbalka maamulka xarakada mujaahidiinta al-shabaab هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waatay dhegaystayaal markaana waxaa idinku soo maqan tafaasiil la xiriirta boobka turkiga ee kheyraadka badda soomaaliya mahad cubayd tan iyo wixii ka dambeeyey labada kun ku iyo tobankii dowladda turkigu waxay galaangal muuqdo oo toos ah ku lahayd dalka soomaaliya iyo siyaasadda dowladda federaalka waxaana dalkan oo huwan magaca gurmad uu ka mid ahaa dhinacyadii soomaaliya soo gaaray ayagoo sheeganaya inay kaalmo u yihiin shacabka soomaaliyeed agosto labada kun ku iyo tobankii waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ka soo degay wafdi uu hogaaminayo erdogan oo xilligaasi ahaa ra-iisul wasaaraha turkiga waxaana uu ahaa hogaamiyihii ugu horreeyey oo aan afrikaan ahayn oo labaatan sano kadib soo gaara muqdisho si ka duwan halkudhigyadii ay kor u lulaysay dowladda turkiga ee gargaarka iyo taakulada waxay xukuumadda ankara la wareegtay ilihii dhaqaalaha ee dalka garoonka diyaaradaha iyo dekedda ayaana laga eriyey shaqaalihii soomaalida iyadoo lagu beddelay shaqaale turkish ah tani waxay keentay in qoysas badan oo soomaali ah uu dabku ka damo maadaama dadkii biilayey ee xoogsatada ahaa ay shaqadoodii waayeen ganacsatada turkiga ayaana muqdisho iyo soomaaliya ka helay suuq furan oo ay u soo iibgeeyaan dhammaan badeecadahooda heerka qabsashada iyo la wareegitaanka ganacsiga soomaaliya ee turkiga wuxuu gaaray in adeegyada ugu yaryar ee la isticmaalo uu turkigu keeno muqdisho sida ukunta cajiinka iyo wixii la mid ah taasina waxay meesha ka saartay ganacsiga dad badan oo soomaali ah marka laga yimaado in dowladdan ku faantaa cilmaaniyadda ee turkiga ay gacanta ku hayso ilaha dhaqaale ee dalka sida garoonka iyo dekedda kuna jilba fidsatay ganacsiyo badan oo uu dalku lahaa waxay hadda turkigu wadaa diyaargarowgii ugu dambeeyey oo ay ku boobayso khayraadka badda soomaaliya dhowaan waxaa magaalada ankara ee caasimadda turkiga ka dhacay heshiis dhex maray dowladda federaalka iyo turkiga kaasoo ankara u oggolaanaya inay boobto khayraadka dhex eegaaga badda soomaaliya wasiirka tamarta ee turkiga ayaa ankara kula saxiixay kan batroolka ee dowladda federaalka heshiis xukuumadda uu hogaamiyo erdogan u oggolaanaya inay shidaal baaris iyo qudisba ka sameeyaan saddex goobood oo ka tirsan xeebaha soomaaliya aag kasta oo ka mid ah saddexdaas goobood waa shan kun oo kilomitir oo iskuweer ah labo ka mid ah agaga ayaa waxaa konton kilomitir la gelayaa badda halka mid ka mid ahna gudaha badda loo gelayo ilaa boqol kilomitir alab arsalan oo ah wasiirka tamarta ee turkiga wuxuu heshiiskan u oggolaanaya dalkiisa inuu boobo khayraadka dabiiciga ah ee badda soomaaliya ku tilmaamay mid taariikhi ah isagoo intaas ku daray in ugu yaraan konton shaqaale turkish ah ay qaban doonaan howsha shidaalbaarista iyo qodista isugu jirta madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa waxaa loogu yaro baarlamaanka ee dalkaasi weydiistay inay qalinka ku duugaan xeer oggolaanaya in ciidamo turki ah la geeyo xeebaha soomaaliya kuwaasoo ilaalinaya markabka shidaal qudista samaynaya ee lagu magacaabo orog rays marka laga hadlayo halka ay dhacaan aagaga saddexda ah ee markabka shidaalka turkigu ka bilaabi doono howsha shidaal baarista waxaa lagu soo waramayaa inay dhacaan inta u dhexaysa hobyo iyo xarar dheere ee bartamaha soomaaliya sida uu warbaahinta dalka ingiriiska u sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda batroolka iyo macdanta dowladda federaalka moxamed xaashi carabey saddexda aag waxay dhacaan inta u dhexaysa hobyo iyo xarar dheere aag welibana waa masaafo dhan shan kun oo kilomitir oo iskuweer ah turkiga wuxuu dowr iyo kaalin muuqata ku leeyahay gulufka dagaal ee reer galbeedku ku qaadeen caalamka islaamka wixii ka dambeeyey weeraradii kow iyo tobankii sebteembar waana xubin ka mid ah ururka nato ee horfiiqa ka ahaa duulaanadii afghanistaan ciraaq soomaaliya iyo dalal kale oo dhaca caalamka islaamka isagoo muujinaya dareen islaamnimo ayuu turkigu isku soo maqiiqay soomaaliya faragelinta turkiga ee dalkan ma ahan mid soo bilaabanaysa labada kun kow iyo tobankii balse kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii duulaankii maraykanku ku soo qaaday soomaaliya waxaa sarkaal ka hogaaminayay howlgalka uu ahaa hogaamiye turkish ah soomaaliya waa dal hodan ku ah khayraadka dabiiciga ah ee kala duwan waana dal dahan oo aan wax badan laga isticmaalin dowladaha caalamka ugu tunka weyn ayaana u kala tartamaya boobka khayraadkan aanay jirin cid difaacanaysa marka laga reebo xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo marar badan ku celcelisay inay shisheeyaha ka difaacayso dalkan iyo khayraadkiisa ku jira bad iyo berri aqoon-yahanka soomaalida ayaa u arka madaxda dowladda federaalka inay yihiin dallaalo aan wax dan ah ka lahayn ummadda soomaaliyeed iyo jiritaankeeda hadafkooda ugu weynna uu yahay sidii ay shilimaad yar uga heli lahaayeen qandaraasyada balaayiinta dollar ku kacaya ay u saxiixayaan dalalka shisheeye
guud ahaan caawa intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijkeena oo igala qayb galeen qaar ka mid ah wariyaasha warbaahinta alfurqaan dhammaanteenna sidaasi wafii amaan illah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
بعيد العمى لدين عظيم